Ardayda dhigata culuumta caafimaadka ee Jaamacadda Savannah ayaa adeeg caafimaad iyo baaritaanno gaarsiiyay qaybo ka mid ah qoysaska danyarta ah kuwaas oo ku nool Kaam Guriceel ee ku yaalla duleedka degmada Guriceel. Barakacayaasha ku nool Kaam Guriceel ayaa qaba baahiyaha aasaasiga ah sida inaysan haysan xarumo caafimaad oo lagu daweeyo dadka bukaanada kuwaas oo ku nool kaamka. Qaar ka mid ah ardayda dhigata Jaamacadda Savannah ee gaarsiiyay adeeg caafimaad ayaa sharaxaad ka bixiyay adeegyada ay qabteen.
bismillahi raxmaani raxiim magacayga waa nuur salaad bare ka mid ah ardada culuumta caafimaadka ka barata jaamacadda safaana saaka anagoo ah group ku takhasusa caafimaadka qeybihiisa kala gedisan waxaan soo gaarnay kaambulo dheer waxaan u soo qaadnay ama ugu imaanay halkan adeeg caafimaad kadib markii aan ogaanay baaritaano sameynay waxaan ogaanay inay u baahan yihiin adeeg caafimaad oo aad u fara badan oo ka weyn midkaan aan saakan aan soo qaadnay insha allah Een, hadda inta waxaa nooga soo baxay een, natiijooyin badan oo sida in aan ilaahay yidhaahdo een, wiilka dambe aan samayn doono baaritaano toos ah oo dadka cabashadooda markaan aragnay sidoo kalena aan soo laba jibaari doono daawooyinka Een, marka kaamkan een, ruhantii waa waxaa ku nool dad aad u fara badan laakiin aan haysan adeegyada u baahan yahay caafimaadka sida aad ka dareemayso ilmaha yaryarka ah dadka maamooyinka ah marka insha allah een, waxaan rajeynaynaa insha allah in aan soo dhammaystiri doono inta ka dhimaa ilaahay yidhaahdo Qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool Kaam Guriceel ayaa ka mahad celiyay adeeg caafimaad ee la soo gaarsiiyay.
jaamacadda safaana waxayna soo gaarsiiyey adeeg yar oo daawaa waa ku mahadsan yihiin waa u mahadnaqaynaa waxa weeye baalkii la ii sheeg kaamka waxaa la yidhaahdaa ulodheer ama booraan cad waxa weeye baahidiisu markaan ka waranno waxa weeye daawo baalka leedaha ii sheeg waxbarasho male oo male baalka leedaha ii sheeg ee, iskool waxa weeye biyo male waxbarashadu waa ku xun tahay oo waxbarasho ma hayno ciyaalku waxbarasho male waxa weeye baalka leedaha waxaan u baahannahay inaan waxbarasho helno aan codsanaynaa adduunka ka codsanaynaa waxaan u mahad celinaynaa jaamacadda safaano taagna soo gaarsiiday daawo caafimaad ka- na soo gaarsiiday kaamkan ulodheer oo u mahad celinaynaa saakay waxaa sheegtay in lagu soo gaarsiiyey adeeg caafimaad dad bukaan ah oo saakay adeegan ka faa'iidaystay mid ku jiraan si fiican aa looga faa'iidaystay si fiicana looga faa'iidaystay waan uga mahad celinaynaa